magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa lagu qabtay shir looga hadlayo amniga iyo nadaafadda isla markaana waxaa soo qabanqaabiyay maamulka xaafado horseed oo ka mid ah xaafadaha magaalada Garowe. Shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin ka socday dowladda hoose ee magaalada Garowe, maamulka xaafada horseed, ganacsato, dhalinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada. Maxubo Maxamuud Yuusuf guddoomiyaha xaafada horseed ayaa ka warbixisay ujeedka loo qabtay shirka.
meeshan maanta waxaynu isugu nimi anigu maadaama aan ahay guddoomiyaha xaafadda labada laba qodob baan ka hadlayaa qodobna waa amniga oo waxaynu maanta u qabinay waa amniga laakiin waxaan dhex gelinayaa nadaafadda xaafadeenna horseed maasha allah amnigeedu aad buu u fiican yahay wax dhibo ka jiraana ma jirtaan Ee, dhallinyarada xaafaddana aad bay u shaqeeyaan oo habeenkii maba seexdaan habeenkiina ciddii soo gasha waxa weeye iyagaa qabta marka waxaan leenahay amnigu inagu inoo fiican yahay Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kasoo qayb gashay shirka ayaa bogaadiyay shirka.
laga hadlaya laba ajando ugu muhiimsan haddaanu nahay een, shacabka ku nool caasimada gaar ahaan xaafadda horseed haddaanu nahay ganacsata iyo shacabba marka waxaa weye in la hoojiyo waa wax loo baahan yahay nadaafad iyo amni amniga sidiisaba sida odayga sheegay weyaane isigana waa la-aantiis lama noolaan karo waxna lama baran karo lamana soo kici karo lamana seexan karo nadaafadana waa sidoo kale marka waxaan hoojinayna in laga shaqeeyo mar walba een, labada ajanda in la hoojiyo halkan waxaan isugu nimi laba ajantaynu isugu nimi labada ajanta waa laga wada hadlay in la sii xoojiyana waa la rabaa midda ugu horeeya waa amniga amniga haddaan laga wada shaqaynayn fari fool ma dhaqdo annagu waxaanu nahay xooggii baan nahay inunkuna garbihii baad daynaa inunku nala shaqaynayn annagu waxba ma qaban karo marka dhammaan waxaan ka codsanaynaa shacabka iyo mas-uuliyiinta intaba in gacmaha la isqabsado in la wada shaqeeyo in laysu yimaado in la wada tashado marka waxaa la rabaa haddaan wax laysu sheegin intaanu meesha nimaana waxba kama qaban karno laakiin haddii la wada shaqaynayo oo gacmaha la ishaysto oo amnigu waa gacmaha amniga gacmaha haddaan la ishaysan amnigu faruu ka baxaya Shirkan ayaa waxa uu door muhiim ah ka ciyaarayaa horumarinta amniga iyo nadaafadda xaafada horseed isla markaana waxtar weyn u ah bulshada ku nool xaafada horseed ee magaalada Garowe.